assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qaybo ka mid ah idamka ilaahay waxaana halkan kasoo jeedinaya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan kasoo dhurno meedda afka hooyo uu leeyahay aana kasoo heemino labeenta iyo waxyaalaha duxale ee aan isleenahay ama waa mahmaaho ama waa murti sheeko ah ama waa gundhig sheeko ah ama waa hadal cilmiyeysan ama waa arrimo digniin ah intaasoo nooc isugu jira ayaanu kasoo heeminaa afka hooyo xubinteena murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka ilaahay waxaa la yidhi saddex saddex bay u ogolaadaan inay ka fiicnaadaan saddex saddex bay u ogolaadaan inay ka fiicnaadaan aabbiya wiilkiisa hooyiya ubadkeeda macallin iyo ardaygiisa saddexdaasi saddexdaasay ogolaadaan inay ka fiicnaadaan ama ay ka karti roonaadaan khuburada ereyada noocana soo qoraay iyagaa dadka inooga aqoon badan waxaad arkaysaa haddii ilahay idmahay madaxweyne hebel oo dal hebel madaxweyne ka ahoo nin fiican oo waxqabadkii horumarinta ku fiican macalinkiisii oo la wareysanaya inaad aragtaa macquul ah oo macallinku leeyahay arday fiican buu ahaa kanuu ahaa wuxuu ku fiicnaa dhinacaasaan u leyliyey taasaan baray sidaasaan baray oo macalimiinta laftooda inuu ardaygii fiicnaaday ay ku faanahayaan oo arday iyaga ka fiican noqday inaad aragtaa macquula sidoo kaleento aabbo wiilkiisu inuu ka fiicnaado waa ogolaadaa laakiin gabadhiisu inay ka fiicnaato ma ogolaado waa siday khuburadu leeyihiin odayow wiilkaagaa kaa fiican haddii la dhaho odaygu dhib uma arka anaa ku dhalay buu dhahayaa aabihii ah kuna soo koriyey laakiin haddii la dhahay gabadhaadaa kaa fiican inuu cadhoodaa laga yaabaa bik waa weli dabeecad ku dambaysa weeye soomaalida oo waanigii dee mar lahaa gabdhaha iyo wiilashaba wiilashana waad u guurisaan gabdhahana nimanka guursanhay xoola keenaad dhahdaan iyagoo laga yaaba inay laftooda kuwan wiilasha waad u kala eexataan waanigii lahaa maarata mar aan bareensyada dhaqanka ka sheekeynhay sidaa darteed marka waxaa loo baahan yahay haddaadba mar ogolaatay wiilkaaga inuu kaa fiicnaado dee gabadhaada inaad ogolaatay inay kaa fiicnaato sababto iyadoo waa biliaadan waana gabadhaadii waa midii jirkaaga kasoo go-deed korisay marka taasna intaana waxaan dhehi lahaa odayaasha yaan si goolaa u dhehi lahaa waxaa weeye marka waxaa la yidhi aabbuhu wuxuu ogolaadaa in wiilkiisu ka fiicnaado hooyadiisa waxay ogolaataa in ubadkeedu ka fiicnaadaan il oo la dhaho gabadhan hiblaayaa dhashay oo waa gabadh fiican oo gabadheedaa ka fiican iyadaa ku barbaarisay la dhaho alla maxay gaari ahayd say usoo korisay sidoo kaleento macallinku wuxuu fiicnaadaa in la dhaho ardaygiisii il macallinku ardaygaagibaa kaa fiican oo ardayga aad soo barbaarisay arday wanaagsan buu noqday oo ummadda anfacay oo wax soo saar leh oo lagu faani karo in la dhaho aad iyo aad buu u jeclaadaa uuna ka helaayo wuu ogolyahay inuu ka fiicnaado saddex waa marka saddex ogol inay ka fiicnaadaan aabbuhu wiilkiisuu ogol yahay inuu ka fiicnaado hooyaduna ubadkeeday ogoshahay inay ka fiicnaadaan macallinkuna ardaygiisuu ogol yahay inuu ka fiicnaado saddexdaasi saddexdaasay fiicnaantaa u ogol yihiin waana saddex arrimoodoo markaad fiiriso si si isu yara dhaafsan sababtoo ah aabbuhu wuxuu ogol yahay in wiilkiisu ka fiicnaado keliya hooyadiisa waxay ogoshahay in ubadkeedoo dhan iyada ay ka wacnaadaan ay ubad wacan dhasho oo lagu ammaano ay noqoto islaan karaamo iyo sharaf leh carruurteeduna ay cis iyo sharaf usoo jiidaan ilaan haddii aad qof caruur fiican dhashood soo barbaariso dhanka diinta iyo dhanka noloshaba ku fiican aad soo saarto adiga unbaa faa'iidada qaba aakhariya adduunba sidoo kaleeto macallinku wuxuu ogol yahay uu jeclaadaa ama uu ogol yahay in ardaygiisu ka fiicnaado oo la dhaho ninkan wanaagsan ee mas-uulka waxaa soo tarabiyey hebel hebel taasuu aad iyo aad macallinkuna uga helaa waa macallinka fiicane macallin oo macallin ma tahay ma ahe saddexdaasuba saddexdaasay ogolaadaan inay ka fiicnaadaan maaha maahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa kal gabadh qaaday kufkeedana qaaday kal gabadh qaaday kufkeedana qaaday